rag badanoo halkan fadhiya guddoomiyaha jaclan cadda iyo dadka conflictka iyo xalinta khilaafaadka oo soo diyaariyey arrintan maanta halkan aynuu fadhino intaanu gelin waad salaamantihin idoolkiinba asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu runtii mawduucan halkan ku qoran rag badan oo abtaamaha oo qoonyahanaa ka hadlay aadan baa ka hadlay professor aadan professor waxaa ka hadlay kale pabel wax badan inay reebin iyar odaynimo ah oo aan isku soo ururiye un baan ka hadlaya halkan waraaq weyn oo aqoon badani ku dheehan tahay oo baaritaan badan la galay halkan kama akriyayo sida ragga qaarkood halkan uga akriyayo oo wadahadalada soomaaliya somalilan wadahadalada sidoodaba waxa weeyaan wadahadallo waan heshiin inta bini aadamku jiray ee adduunkan waradiisa uu ku noolaaba khilaafuu jiray waana laga heshiin jiray waa la isu soo horfariisanayey weliba dhaqankeena soomaaliyeed ee ka samari loodeyna marka loo noqdo waa la garanacsan jiray hadday qabaa'il yihiin haddii ay muxuu aha jiliba yihiin waaweyn oo kalaanisa waa la isku iman jiray dadku way wada hadli jireen ama iyagaa heshiin jiray ama cid u dhaxaysa oo dhexdhexaadisa oo midiyatarisa dhexdhexaadin jirtay markaasaa ay garnacsan jireen markaasay gartu naaci jirtay ninkii garta si wanaagsan oo akrista gartiisa gari laba nin kama wada quslidala soomaalida la idhaa tanna labadeennaba kawala wada quslin mayso waayo labadeena dhinac soomaaliga iyo somalilan midba wuxuu socdaa ujeeddo gooni u leeyahay himilada aynu ka leenahay wadahadalkan waxa weeye haddii aanu fideey in somalilan la ictiraafo weeyi himilada loo socdo iyagu halkay taagihiina waa ogtihi marka si aynu ugu guulaysano wadahadalkaa waxaa halkaa ka muuqata inaynu u baahannahay inaynu aada ku fikirno oo aynu si cilmiyeysan oo diyaargalo dooni ku jiro madasha lagu sheeeyo ee lagu wada hadlayo u tegno waa mid si aynu garteena u akrisanno waxaa muuqata markaynu inaku in badan wada fadhino caakirka inay hirii noqon doonto oo negotiation skillska waxaa ka mid ah waxa lagu heshiisaa la horeysiiyaa waad ogeydeen oo shabakii dhaweyto waxa lagu heshiisoodaa la axsayay kii nuxurkii weynaabaa loo gelayaa oo adkaan doonta labada dhinacba inay dib u ruqaansadaan markaasaa lasoo dhexgelayaa oo ay imanayaan dad ina dhexdhexaadiya dadkaa ina dhexdhexaadiyey ninkii gartiisa si wanaagsan u akrista unbay dee muxuuha unbay garta u burinayaan iyaguna raacayaan sidaa darteed waxaa laynooga baahan yahay innaga diyaargarooy badan oo laba arrimoodba la xidhiidha diyaargarooy xagga sharciyadda ah from the legality point of view waa kow haddaan isaga isku taago dowladihii jiray from nineteen ninety one ou cabdiraxmaan axmed cali ka madaxa madaxweyne ugu horreysay inbay dhaqaajisay dowladaha qaar baa isla malaha tiinanunba wax dhaqaajisay waa ninety one-kii oo aynu ugu daciifsanayn oo aynu ugu jilicsanayn raadinta muxuu ahaa ictiraafka tallaabooyin bay qaadeen habay qaatee waxaa ka mid ahayd wasiiru khaarijiyi yuusuf sheekh cali madar yuusuf cali burayn allah u naxariistee wuxuu ahaa dowladdii ugu horreysay wasiiru khaarijiye socdaalkii ugu horreeyuu baxay dadkii america joogay north america baa xasuusane iyo diasporahaba joogay diyadda joogeen markuu maraykan marayey waxaa la geliyey niman aqoon-yahana ah ayaa la ijaabay oo wareer ah oo international lawyersa ay tigina weliba hindigu badnaayeen haddaan hindigu ahayn laba hindi ahaa labadii hindi bay ahaayeen documentki inuu yaallaan weli u malaynayo waa la helaya aniga bravo caleyk aniga waa layga qaado ninkii ka qaado iska soo celi laba dhowr koodmaan hayo waa layga wada qaado hadday meesha fadhiyaan waa the most influential ama muxuu ahaa the most important document ee ka hadlaysa ama u dacweyeysa recognitionkeena ayaan arkay dowladihii kala dambeeyey marxuum cigaal iyo anigti aan joognay waxbaanu qornay oo document baa loo qoray ama o wax loo qoro ama united nations ha loo qoro way yaalaana waa la helayaa ta cabdiraxmaan baa la helaya allah yarxamo waxaa la helayaa dowladda fayaali iyo wasaaradihii ka dambeeyey oo wasiir khaarijihii adna way joogtaa wasiir khaarijihii muxuu ahaa cabdilaahi xaad bacaale u jooga waxaa laga helayaa documentiga halkan waxaasoo dhan dowladdan imika ee axmed maxamed axmed silaani uu madaxda ka yahay waxaasoo dhan waxooda inta laysu wada geeyo documentiga laysu wada geeyo looyaradeenin jooga halkan laysu wada keeno dibadda laga soo kaxaysta loo yaro international lawyer la habeeyo oo xagga sharciyadda aakhirka isugu tegaysaaye loo diyaar garoobo dowlad baanu ahay lixdankii baanu goosanay muxuu aha dowladnimo helnay annagaa u tegnay cadifad baanu qaatay waxa waa layskala tegay general assemblygii lixdankii baa la tegey somali republic dowlad layidhaha baa lala tegay meesha aynu u dhannahay waxaa lala tegay calan mid ah waxaa lala tegay xukuumad mid ah maalinta iyuu general assemblygu saxeexay sida dowladaha kaleba loo saxexo sovereigntiga iyo muxuu ahaa integrity-ga somali republic in la ilaaliyo taynu weli ka bixinaana waa legitimacy-ga maalintaa la saxeexay aynu u dhammayn ee ilaa iminka sheekh shariif oo segad haysta iyanu inagoo shan doorasho qabsanay sharciyadii nagala hadhay oo isagu tiisa la ixtiraafsana inagana aan ixtiraafsanay deerfur sharciyadda in lagu doolo waa mid lagama maarmaana sidaa loogu doolaya haddaba waxa weeye maxaa dhacay dowladii hore waynu ku wada jirin mar baabuu reebaqooyiga madax ka warreysay wasaare ka ahaa wadinkii mucaalameenka wadooyinka laydiin dhisay waraqacankaasaa arkay cusbitadaa loo dhisay wadanku wuxuu qabeen way qabeen mar bay madax ka noqdeen warasawaatar ka noqdeen ilaa intii jamaaadiska islaamki baa la tirinaya markaasa la leeyahay maxay maxay doonaya saw jamhuuriyaddu kamid maaha weli inaguna intii hore ee falay baynu hadii jeer ku dacwinaa waxa weeye sigisnaankii ka dambeeye maxaa dhacay wax allo wixii lagu kocayey ee dadgooni ku noqonayey ee human rights violations dhacay ee adduunka oo dhani ka qayliyey ee raaqiya umaaniya wax ka qoreen iyo dadkii qoraa bannaa wax ka qoray ee adduunku ee mucaawimadii afriyada lagala joojiyey ee magaalooyinka la garaacay ee aitan kiliisikii dhacay masakariskii dhacay xasuuqii dhacay dayuuraddii anagu aan ka shaqeynay arboolkii soo kaxaysay ee injineerka gaxasanay garaacaysa ee ummaddanoo ka haysa garaacaysa waxaasoo dhan oo la isu geeyaa waxay noo geenayaan in dacwadeenu aanay maran xaraamin daarfoo in laga faa'iidaysto la diyaar garoobo oo sidii si ka wanaagsan loo diyaar garoobo oo la soo kiraysto waa nineteen muxuu aha ninety one kii baynu kiraysanay muxuu aha loyola international haddaa loo baahan yahay aqoonteenu inagu filan tahay dad badan baynu haysanaa kadhana maarna ilaalinka waa intaa la sameeyaa la isugu yeedhaa oo ummadii aqoonteeda iyo taatimadaba la isu geeyaa oo loo habeeyo si aan garta laynooga hel taasi waa mid ta labaad wax ka sii daran baa intaba jirta waxa weeye waa intaan ay wada hadal u socdaan maxaa laynooga baahan yahay marka waxaa laynooga baahan yahay and we must make our home clean hadday tawba xumi timaado oo la yidhaahdo waxba laydinma ogola adduunka ma jirto akhlaaqda is qabanayso iska socoto laakiin profesarnimadaada ayaa ka dhawaajiyay haddii aada haysato midnimada dadka haddii aada haysato territorial integrity ah haddii aada xududadooda xakunto haddii maamulkaagu meel looba gaadho haddii ummaddaadu isku duuban tahay haddii cadaalad dhexdeeda ka jirto haddii wada lahaashada dalkan la wadaadayo loo sii dhawaado marba markaga dambaysaa inta wada hadalu socdaan isdabatuu ley meelaha dariisyada weliba bariga in intii loo sii dhawaan karo loo sii dhawaado si loo xaqiijiyo inaynu wada difaacanayno qadiyatan iyada ah oo aynu garbaha isqabsanno oo aynu gacmaha isqabsanno waxa la sheegaya o dhan taasa ka imooqisa marka taa la helo wax alla wax ku hor joogsanaya ma jiro haddii kala khaatumaanka kaga soo qeybsay tiraado annaga nima maslaama ama qola cuduriste sheeganayso oo gabashaaglaha iyo halka kasoo baxday tiraado maba jirto maxaa maxaad ku hadlaysaa war waxaasoo dhan wax inaga awlaa la rabaa oo laga wada hadlo oo laisku yimaado oo dawladdu nin hulaad xun inu wax qabsan ayaan la moodaa iyadoo dawaalaysa haddana yaan lamood inay wax qabsanaysa markay wax soo noqoto intanoo kale ha isku yeedho war xaalka halkaasu marayaa waan dhaafin weynay tal halkaasay taabaa waa idinkii sidaa ku taliyey iminkana halkaasay maraysaa sidaabaynu yeellaa faa'igiina soo jeediy geeljiru waxaa la yidhaha isagoo halkugagooliga ar karanayo iyuu haddana dadka weydiiyaa in sidaa loo weydiiyo oo ummadda laisugu yeelaa wanaagsan taasi waa inta waa xagga unitiga dadkeenna iyo qaranimadeenna iyo xagga sharciyadda oo aynu walada ku dhawaado dadkan aada leeyihiin waa dhexdhexaad waxa weeye obsadis badan bay kusoo dhigayaan marka dambe obsadigi kusoo dhigaya waxa weeye midooba waanu diiday kadana noqda waan confederation baanu soo bashay boqol iyo toban wax ayaa lasoo dhigaya waxa weeye obsadiskaasada in inta ka horeysa laga sii shaqeynaya war hadday taasi nagu dhacdo maxaa tala ah haddii ay saa noqoto maxaa tala ah hadday saa noqoto maxaa tala ah waxaa ilaahay ka rajeynaya jirka weyna halkan aqoon-yahanada isku yimaadeen iyo wax ka rabta in laga soo saaro warqad muhiim ah oo u noqoto sahay raggeena ka qayb gelaya muxuu ahaaye jirkaa isaga ah ee madasha inoo tegi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu